isbitaalka guud ee deegaanka kunya barrow oo aan tegay ayaan waxaan ku arkay dad kala duwan oo dhaawacyo qaba kuna soo waxyeeloobay shilal kala duwan dadkan oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa intooda badan ka yimid deegaanada miyiga ah si looga daweeyo nabarrada kusoo dhacay marka hore dhakhtarka isbitaalka ayaan ku booqday xafiiskiisa si aan u helo xog guud oo ku saabsan bukaanada wuxuuna ugu horreyn ka warramay in kiisaska ugu badan ee ay qabtaan yihiin bukaan socodka ka cabanaya xanuunada ay ka mid yihiin infekshanka maleeriyada tiifooga iyo kuwa kale oo la midka ah hase ahaatee waxaan weydiinay inuu tafaasiil inaga siiyo kiisaska shilalka iyo dhaawacyada jugta oo kale ee dadka gaarta ama tooreyda oo kale shilalka mootooyinka iyo gaadiidka isku dhaco kale runtii mootooyinka aad bay u badan waxyaalaha ugu badan ee la daaweeyo ama dhaawacyo dad mooto shil gashay ama gaadiid isku dhacay ka imaada ayay u badan yihiin daqarada oo kale dadka dagaalamo xoolaha iyo ceelasha iyo meelaha biyaha ku dagaalamo waa la arkaa kareetooyinka oo kale dadka ka dhaca ama xayawaanaadka qaar dadka ay dhaawacaan sida geela xoolaha oo mataqaana dadka yac ku boodbooda oo kale ama dameerada oo kale ka dhaca iyo waxyaalaha noocaas oo kala badan runtii waana la tacaalaa isbitaalka had iyo jeerna waa la daaweeyaa digtoorka waxaan weydiinay kiisas aan arkay sida hooyo wadata gabar uu dameer soo derderay iyo nin uu rati qaniinay wuxuuna si gaar ah uga warramay in kiisaskan isbitaalka ku badan yihiin iyo in kale sida aad sheegtayba waxaa jooga isbitaalka hadda nin giil kusoo tuntay oo madaxa kasoo qaniinay iyo cunug yar oo kareeto soo dardaray runtii kiisaskaas ma badna waa dhif waxaa laga yaaba isbuucii mar inay dhacaan ama la keeno isbitaalka waana la daaweeyaa sida dadka caadigaa loo daaweeyaa loo daaweeyaa wax culeysna kama imaado waa la arkaa ma badna hase haatee waa dhif isbuucii mar oo kalea la arkaa waxaa inoo suura gashay inaan la sheekaysanno ninka geeljiraha ah ee uu ratigu qaniinay halka aan ku wareysannay waa qolka gargaarka degdega ah wuxuuna inoo warramay xilli madaxa faashad looga xiray lana dhayay maxamuud axmed aliiraah aniga geeliyaan ahay nin micnaha herbaadiyaho geel dhaqaalaysto marka ratiya i qaniinay caafimaadaan u imaada madaxaasaan dhaawac ka ahaya ratigaasa i qaniinay habeenay soo gaaray ratigaana waa xirayay marka way qabsaday qofin cidda iga fajisana male anigaa kuleyta kuley ilaahay uga badbaadiyey marka haddana aad waa aadan fiican haddaan kuleyta intaas caafimaad ku dhaawacaas un dhayitaan in wixii lagu qabara ratagayaalaha anigaa iskale
maqaa jir waaye ratagaas toban jir xilli oo nooga sheekay bal xilliguu ku qaniinay iyo siduu kuu qaniin habeenay aheyd waa xiray marka anigoo xiraya markaan xiray marka labaad dibkaan dibaan ushiday marka waa igu soo booday waa i qabsaday marka merow iga mid waawaaye marka hore markii dambe waan arkay ilahay badbaadi waan oofo markii dambe geeljiraha ayaa intan ku daray inay jiraan dad asxaabtiisa ka mid ah oo uu geelu dhibaateeyey ka hor inta aan isaga la qaniinin waa jiraa hadda waa jiraa waa jiraa waa la arkay nin hadda isbitaal yaal oo dhabarka ragta ka jibiyey oo qabsaday marka dhaqodhig marka bacdi ku fadhiistay oo hadda waaga aan caafimaadkiisu saxnayn oo hadda jiifo waa jiraa dad badan oo geel amba ku rabiyey ambau haraatiyey ambau qaniinay waa u badan yahay marka sida badanna geela dhaawaciisa waa un laga kacaa maan haddaan sida badan looma dhinto
ka waran isbitaalka deegaanka kuunya markaad imaatay waa layga dhayay dhaawacii waa lay qaabilay waa layga hagaajiyey waa layga dhayay haddana asharoodaa layga saaray haddauun aad inaan caafimaado aan aan ilaahay un qeyrkiisa ilahay aan raja ka rajaynayna caafimaadkiisa inaan caafimaado sidoo kale waxaan isbitaalka ku wareystay gabar uu aabaheed la socday oo inan ah gabadhan ayaa laga keenay miyiga kadib markii ay waxyeelo ka soo gaartay dhanka feeraha faadimo nuur maxamed xuseen faadimo nuur maxaa ku soo gaaray inteesa laga hayaa
gacanta
gacanta maxaa kaaga dhacay cayaar ool eega dhacday yaa kugu dhuftay wiil walaalkayga ah cayaar leed aheyd sidee lagu macnaha daaweeyey sideena lagu qaabilay cabdiraajaa la iga saaray isbitaalka kuunye barowma waxaa la keenaa oo keliya shilalka dadka isku dhaca iyo kuwa gaadiidka mise waxaa jira dad rasaas lala soo dhaca oo iyagoo dhaawac ah la keeno sida isbitaalada muqdisho oo kale su-aashaas waxaan hordhignay dhakhtarka wuxuuna ku jawaabay sida tan kaysaskaas annaga ma aragno si guud waa wax oo mataqaanaa meelaha aan amniga ka jirin ka dhaca inta badan meelaheenna ama wilaayaadka lama arko wax noocaas oo kale ah ama xabad isaga soo dhacday qof ama qof nin mooryaan ah ama satuuga ama dad ay waddo u galeen inta badan lama arko wilaayaadka waxaa la arkaa inta badan dhaawacyadan oo shilalka ka dhashay iyo xoolahaas iyo mataqaanaa gaadiidka iyo kareetooyinka iyo mootooyinka unbaa la arkaa waxyaalaha noocaasoo ma aragno ilaahayna nooma keeno isbitaalka kuunya ayaa lacag la-aan ku daweeya dadka shuruudda ku xidhan in qofka la daweeyana waa inuu nambar qabsado subaxa hore halka qofka ay xaalad deg deg haysato aan nambar laga rabin sidaba ay ku shaqeeyaan isbitaalada